barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda iyo dad duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo weliba koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha janaayo waa saddex iyo labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah saamayn noocee ah ayay baraha isgaadhsiinta bulshadu ku yeeshaan dhallinyarada soomaalida ah
hooyo caruurteediiba xilligii qadada intay qadadii soo diyaarisay ay odaygii iyo caruurtii iyo mid kasta weyday oo guri iska dee guri caadiya ay degnaayeen sida caadigaa dabeetana in weyfiigii ay damiso ayay hooyadii samaysay markaa kadib ayay ciyaalka oo dhan mid fadhiga ka soo baxa mid meel kale ka soo baxa ay soo wada baxeen iyagoo le maxaa dhacay markaasay tiri dee qadadii baan riday markaan idin waayey ayaan weyfiiga damiysay aan idiin helno
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada ka shaqeeya meheradaha lagu iibiyo cuntooyinka gaar ahaan harakooga iyo fuulka oo inala wadaagaya waayo aragnimadooda dhuxul baa lagu kariyaa subaxaa la saaraa ilaa labiyo tobanku bislaadaa kadib waa la radqaadanaa mashiin baa lagu radqaa kadib markaa dadka rejitoolaya aad bay nooga iibsadaan dega casarkii baan iibinaa ilaa cashadaa nooga iibsadaa ilaa subaxa subaxna loo sii qaataa fuulka harkoogana oo lagu cashaya fuulkana subaxaa loo sii qaataa sidoo kale waxaan barnaamij ka madhnayn dhinacii heesaha
anabeeradaygo kabaroortay hawsto imaday iska biye
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid ah warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la filayaa in uu la kulmo aqalka wakiilada paul ryan islamarkaana uu qalinka ku duugo amar fulineedyo kala duwan maanta oo isniina aqalka cad ilaa iyo haatan faahfaahin kama bixin nooca amarada fulineed ee madaxweynaha uu saxiixayo xilliga madaxweynuhu ku jiray ololaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jirtay in uu ka laaban doono amaro badan oo uu horey u bixiyey madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama islamarkaana dib u eegis uu ku sameyn doono heshiiska nafta ee ka dhexeeya dalalka ay ka midka yihiin canada iyo mexico iyo maraykanka trump ayaa ballan qaaday inuu wadahadal cusub dib ula furi doono dalalkaasi xukuumadda dalka syriya iyo weliba ergo ka socota mucaaradka ayaa maanta gaadhay caasimadda dalka kazakhstan iyaga oo halkaas kaga qaybgelaya wadahadal nabadeed oo ay dabada ka riixayaan dalalka ruushka iyo turkiga wadahadallada ka dhacay caasimadda astana ka dhacayaan dhaahde ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro hirgelinta xabajoojintii dalkaas ka dhaqan gashay ee ay horseedka ka ahaayeen dalalka ruushka iiraan iyo weliba turkiga
qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana qeybihii kale ee idaacadeena duhurnimo ayada oo la joogo xilligii qadada ayaa marar badan ay dhacdaa in miiska qadada laga waayo xubnihii qoyska ee qadada loogu maqnaa ogowna guriga way ku jiraan waxaa suuragal ah in qof waliba dhinaciisa uugu mashquulsan yahay isticmaalka taleefankiisa gacanta ama internet uu ku jiro oo uula sheekaysanayo saaxiib ka fog arrintaasi waxa ay ka mid tahay saameynta farsamada casriga ah ay ku yeelatay nolosha qoysaska iyo dhallinyaradaba wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dhallinyarada isticmaasha warbixintan ayuuna nooga soo diray waxaan boosaaso kula kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradani aadka u isticmaala shabakadahaasi waxayna ii sheegeen in faa'iide iyo khasaare labadaba uu leeyahay isticmaalka aaladaha kala duwan ee internetka cabdirasaaq faarax iyo maxamed saalax ayaa labadoodaba igaga warramay shabakadaha isgaarsiinta bulshada dhibaatada iyo faa'iidada ay u leedahay dhallinyarada xilligan runtii ani waxaan ka mid ahay dhallinyarada aadka u isticmaasha baraha siba facebooka runtii waqti aad u badan ayuu naga cunaa Een, dhibaatooyin kaluu internetka leeyahay een, badanaa dadka wax ku qorqoran ka mid ah sheekooyinka meelaha ka akhrita waxaa ka mid ah in dee qofkiiba uu iska jeediyey Een, hadda kahor waxaan akhriyey sheeko ah Een, een, hadda kahor waxaan akhriyey sheeko een, een, eh, hooyo een, caruurteediiba xilligii qadada intay qadadii soo diyaarisay ay odaygii iyo caruurtii iyo mid kasta weyday oo guri iska dee guri caadiya ay degnaayeen sida caadiga ah. dabeetana in weyfiigii ay damiso ayay hooyadii samaysay markaa kadib ayay ciyaalkii oo dhan mid fadhiga ka soo baxa mid meel kale ka soo baxa ay soo wada baxeen iyagoo le maxaa dhacay markaasay tiri dee qadadii baan riday markaan idin waayey ayaan wefiiga damiyey si aan idiin helno marka dhibaatooyinka uu keenay ayay ka mid tahay haddaba waxaa la dhahaa yuusufow een, waagi hore dariska een, waxaa ugu dhibanaan jiray ka aan dowladiisa kaa celin laakiin saata soomaalida maamaa cusub bay samaysta waxay dhaheen daris waxa ugu dhib badan ka wefiigiisa baasweerkaaga xidha bay dhahaan marka runtii een, dhibaato aada u weyn ayuu dhalinta een, internetku ku hayaa een, waxaana een, guud ahaan dhalinta soomaaliyeed een, leeyahay een, aada uga feejignaada een, markaa cilmi ka raadinaysaana een, aada uga feejignaada siba cilmiga diiniga ah oo kale aada uga feejignaada een, laakiinse waxyaabaha kaleo dhan aada bay ugu fiican tahay een, een, waqtiganana ka faa'iidaysta ayaan leeyahay aad baa kugu mahadcelinaya tusaale ahaan een, waxba een, dhacdaba in dhibaatooyinka ay ka mid tahay adigoo mid la sheekaysta in sawirkaagii ay kuwo kale usii dirto oo ay si degdega dhibaatada ku sifaafiso yani way dhici kartaa inay faa'iido keenaan laakiin se dhibaatada uu leeyahayna aad bay u badan tahay marka xiriirka bulshada la keeno inkastay jiraan reero badan oo ku dhismay misna kuwo badan oo ku dumay ayaa jira facebook iyo whatsapp gelistiis oo isticmaalka internetka inay kaa qaadato inaad waqti badan kusoo jeedo taasna aad habeenkii xilli dambe seexatid adoo aroortii iskuulkii ama jaamacadiiba aa- aa kacdid iyadoo ay habsaan kaa tahay maalintaasoo dhan ay gebgeb ka ahaato waad mahadsan tahay yusufow faa'iido ayay u leedahay bulshada een, baraha internetka ay ku xiriiraan eh, sida facebook whatsapp een, imo een, fiber iyo waxyaabaha noocaasa Een, tusaalaha ugu fudud aan kusoo qaadan karo waxay tahay waxaa laga yaabaa een, awal waagi hore ninku amaba een, gabadhu dhallinyaradu markii qofku uu xulanayo qofka gayaankiisa ah dhib ayuu u mari jiray oo waxay ahaan jirtay inuu tago waqti ku lumiyo socdo laakiin haatan waxaa laga yaabaa in qoftii mustaqbalkaaga hadii aad facebook aragto ama aad ay- aymo sikadiisa iskaga aragtaan kadib aad wada hadashaan oo aad isfahamtaan sidaasna ay mustaqbalkaaga ku noqoto mid kale waxay noqon kartaa een, dhiirigelin dhallinyaradu waxaa laga yaaba dhalinyaro inay gruub samaysato oo ay dhallinyarada een, qaybta ka dhacay nolosha ay ku dhiirigeliyaan in ay soo laaban karaan oo ay waxbaran karaan oo ay horumar noloshooda ka samayn karaan hooyo umul khayr maxamed cali ayaa u aragta shabakadahaasi kala duwan musiibo ku habsatay dhallinyarada soomaaliyeed waxayna ka warramaysaa dhibaatada uu leeyahay run ahaantii aragtidayda anigu waxaan u arkaa horta waa wax masiibo la isu soo diray baan u arkaa masiibo Te anigu waxaan ahay maamo caruur leh caruurtayda foontriga ayaa u weyn afraadna waa ugu yaryahay haddana habeen iyo maalin ku jira ee khadka ku jira habeen iyo maalin waxaa dhacdo marmar in waqtigu inagaga dhumo oo igaga habsaanto shaqadaydu iyaga oo ku jira khadad in waagu ugu beriyo waxaan kacay habeen habeen dhowr habeen habeenada ka mid ah aniga oo xanuun ihayo Een, halkaas oon banaanka usoo baxay waxaan kacay gabdho jiifa oo hurda oo go-yaal huwan oo qadkii gudaha ka isticmaalaya iyagoo go-yaasha huwan iftiinka ayaa waxaan ka arkay go-yaashay huwanaayeen khadadka ay ku jiraan iyagoo aniga iga qarsanaya waxay nagu yeelatay saameyn in shaqooyinkii naga habsaamaan in gabdhihii oo aroortii dhacdhacaya ay soo kacaan aanu kicino war ka kaca war ka shaqeeya war wax qabta si habeenkii o dhan soo jeedaan waxaan arkay oo dhacdooyinkaas ee la yaab kale ee la mid ah markay aan kala sheekaysto oo yidhi maxaa ka faa'iidaan waxay ku leeyihiin wax alle waxaanu ka faa'iidno ma garanayno balwad bay noo noqotay Waxa ar- waxaan arkay oo kale oo iigu sii darayd naag tiri ninkayga saddex ciyaalaan u leeyahay waxaan isticmaalaa khadadkaasaan isticmaalaa markuu guriga soo galo ninkayga si aan u baadho lambar baan soo furtay golisa khad kale iyo sawir kale oo qurux badan baan u saarsaday xiriir baa ninkayga la sameeyey waan la sheekaystay gabar ahaan baan isaga dhigay ninkayga lix bilood baan wa- la la sheekaysanayay guurkii goortuu soo dhadhawaaday ninkuna nin wadaad u ahaa gabadhii inuu guursaduu damcay sida khadkuu u socday kadib habeenkii inay is arkaan ay habbooneed mar walba waxay oran jirtay waa lay cadaadaya ayadii baan la joogaa guriga igu xidhaa iskuulka gaadhaa lay saaraa ma soo bixi karo ba lixdaa beli ku waday ila waa naagtiisii waxay tiri khadka waxaan u isticmaalaa intuu guriga joogo kijadaan gala waxaan idhaa dhar baan dhaqanayaa ilmaha u dhaqanaya intaas uu shaqada jirana khadka waan u isticmaalaa marka uu guriga yimaadana kijadaan galaa wax weel iyo dhar iyo dhaqayaan iska dhigaa khadkaasaan ninka u galaa u isticmaalaa waxa weeye ninkani ma ma uu oga waxaa gurigiisa loo olsado haa laba lambaray leedahay ninkeeda midka uu ku og yahay mid aanu ku ogeyn oo gabar kale saaran tahay oo yar oo qurux badan saaran tahay wey waxa burburka qoyskay ka mid tahay iyo dhibaatooyinka saameynta ku yeeshay dhaqanka soomaalida iyo eh, maxay tahay diinteenna gabadh ninkii meherkii habeenkiiba wuxuu yidhi waxaan rabaa reerkiinni inaan u tago kadib aan is aragnu buu ku adkaystay habeenkay is arki lahaayeenba iyadoo khadka ku jirto kijada ku jirto intay soo baxda ninkii sariirta khadkii ku jira ugu timi oo tiri naagta inta aad la sheekeysanaysay oo hadda la ballansan tahay oo waay last tankii u dambeeyay ay xaaladdeenu taagan tahay waa aniga waa kan ninkii moobeelkiisii buu qaaday gidaarku ku dhuftay say sheegtay iyadu iyadaa nooga sheekaysa anaga moobeelkii wuu jajabay moobeel dambena ninkii ma u qaadan layn buu baqaarki baqaar buu lahaa u samaystay naagtiisii inuu furo buu ku sigtay ehelkaa u celiyey adigu waxa weeyaan waxyaabaha ayuu wuxuu u geystaa burburka qoyska wuxuu dhimaa muddooyinkii ugu dambeeyey shabakadaha isgaarsiinta bulshada waxay dhallinyarada ku qaadanaysay wakhti aad u badan kuwaas oo leh saameyn noocyadiisa kala duwan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan da'yar kala duwan ayaa ka shaqaysa meheradaha lagu iibiyo cuntooyinka kala duwan cuntooyinka wakhtiga badan qaata ee meheradahaasi iibiyaan karintooda waxaa ka mid ah harakooga iyo fuulka kuwaas oo in ka badan shan saacadood ay qaadato karintoodu sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid ah dadka ka ganacsada meheradahaasi haddaba wariyaha v o a dalka jabuuti sagaal siciid faarax ayaa la kulantay mid ka mid ah dhallinyarada iibiya harakooga iyo fuulka waraysigan ayaana dhex maray dhuxul baa lagu kariyaa subaxaa la saaraa ilaa labiyo toban ku bislaadaa kadib waa la rid qaadanaa oo mashiin baa lagu rid qaa kadib markaa dadka rejit walaahi aad bay nooga iibsadaan dega casarkii baan iibinaa ilaa ha cashadaa naloo iibsadaa ilaa subaxa ta subaxna loo sii qaataa fuulka harkoogana oo lagu casheeya fuulkana subaxaa loo sii qaataa oo markaad subaxii saarta muxuu ilaa iyo u bislaanaya q- adagaa wuxuu ma bislaadaba ilaa lix saacadood buu ku bislaadaa kadib ilaa afarta kale noona iibkala bilownaa
asal ahaantiisu geedku waa maxay maxaa muxuu ka waa baxaa cadaan iyo madow marka mid waxaa leeyahay fuul midna harko baa layidhaha labada labadaba etoobiya ka baxaan marka aad baa jibuuti laga isticmaala fuulkii harkogo labadaba Eh, laakiin dee waa s- nolol maalmeedkan keen lagu fiican yahay marka waxaa leedahay iibintiisu iyo dhuxushiisu iyo dhib naguma haysadaan ka helayno nolol maalmeedkii haa dhib naguma haa dhuxushu xagga hawsha waa iska dhib yarta hawl saa ma leh kiiska ilaa waxay naga siiyaan shan iyo toban fuulkii harkoga wahaayay naga siiyaan Ee, waa ilaa boqol dollar haa ilaa boqol dollar haa marka labadii xabo midiiba boqol dollar bay idinka siiyaan haa boqol dollar iyo naga siiyaan ilaa aduu imika anigu waxaan sameeyaa ilaa toddoba sana sameeyaa
ilaa toddoba sana ka shaqaynaysay ayuu ka shaqeeyaa haa Ee, een, markii tusaale ahaan een, aad karisoo diyaariso oo dadku ku imanayaan qaab noocayay kaaga iibsadaan maxaad ugu cabirtaa imsaas ka siisaa qiyaas baan samaynaa qiyaasta qofba dee intuu doonayo konton boqol iyaanu sii qiyaasnaan qiyaasta bay ku qaatan dadku qaar qaar baa shan boqol ba qaataba oo galaaseer iskaga rita oo khamiis khamiisteed noo imanbo marka marka aduu saaka subaxi saartay oo ilaa labiyi tobanku bislaaday xaafado markay sii qaataan oo lasii ridqo ayaguna masaabay ku cunaan mise wax kale ku sameeyaan ma iyagu bes waxay ku darayaan un macmacaankii xawaashkii iyo waxaan ku darayaan bes oo yar sheelayaanuun waa uu karsan yahaybo oo wixii oo diyaarsanba iyo bes oo yar arag sheelayaan bes waa waa galeydeen iyo digirteen oo kale taa oo kale oo dee la bistaynayo dee adag adag weyaanoo sii geliydo kale dee yaa loo karinayaa laakiin saacadii la saddex saacadood waxaa kuma bislaado haa lix saacadood ku bislaada sarreenkii waxaan oy jiraan laakiin waa qaaliga uma samaynad annagu lixda subaxnimo ilamaa kowda subax duhurnimo bislaanaya marka markaad lix sano ka- aad sameynaysid dee dadku ma- harakolow maku- maxay kugu yaraan magacyo bay kugu yaraan haa qaar waxay ugu yeelaan harikooli aaway qaarna fuule yaqaaniinbo muuse fuule yaqaaniinbo ya dumarkana qaar baa harikooli aawn yidhahdo magacayba garanaynbo waa tahay subaxii markaad suuqa dhex marayso makhaayadaha inta badan waxaa lagu hayaa ee fuul iyagu markaa goormay kariyaan hadduu lix saac qaadanayo iyo waxay sii kashaan kii berriyo kale waxay sii karinayaan caawa la sii saarayaa caawa ka dhamu karsamayaa kii subaxa la isticmaalayay ama kii s- laba hameen maalmi karayaanba iyagu kama u dhadhashaanba dheriga sii karsamaa uun.
soomaalidu waxay odhanaysa waxaa maqli jiray ma garas baa waxaa la kariyaa hameen maalmi baa la kariyaa garaska waa geedka ugu adag se geliyada kale ku adag yahay marka harakooga iyo garaska waxaa arag waxaa adag garaska ugu adag meesha laakiin harkoog ful geliyada inuu ku adag yahay isagu haddii aad eh, aad maalin hurdadu kula yara tagto aad timaado tobanka soo kacda waan iska daynayaa toban kama sagaal kama digaadhabo waan iska daynaya ma karinayba Hadee- haa saacaddii waa waa inaad timaado u dambeyn lixda iyo barka ama toddobada hadday toddoba dib kasii dhacdo khalaas waa iska joojinayaaba maalinta dambe ma bilaabaya
runtii markii shaqo ahaan la fiiriyo reerkaagaad ku birta siday sheegtay waana shaqo adag oo haddii saacad u yar kaa dhacdo aad dib uga dhacayso intaa ma isku dada inaad wax kale qabatood ku aad ku dabarto noloshaada oon ka ahayn een, harakoogii fulka walaa ana shaqooyin badan baan kasoo shaqeeyo markaa shaqada inuka ka shaqeynaya hadday meeshu si fiican igu socoto waxa iga fiican ma ma aragbu ya shirkadaan kasoo shaqeeyey dhis baan kasoo shaqeeyey markaa tan imika anaa ikhtiska- anaa ikhtiyaarka u leh anaa iska samaysta bal mar shaqaala mar shaqaala i shaqeyn jiraybo oo duhurku ma niman jiray anugu waqtiyadu si fiican u socotay marka hadday meeshu si fiican u socoto nolol kale kuma wada doorsanayabo ha waa shaqo fiican waa doqon ma garato ha ee hadday meeshu caadi kugu socotay inay socon runtii hadday socoto wax kastaad ka qabsanaysaa waxaa jira dhalinyaro badanoo shaqanaan hayn meelaha iska fadhiyo malaha hadday arkaan nin harakoo karinayay u arkay wax si- een waxaan waana doqon magarato waa shaqo nolol lagu dabari karo marka tal ahaan maad ku siin lahayd bal inay isku dayaan war waxun sameeya ها أنا بانيجي وسكا فرديا وشقيدة كم دوس كفرديا يا اللي قلت اليوم إن أنا صاحب إنه سميني دي ساو بلو أنا تلاقي أنا قاتي يمكن أنت أن بلونا إلا واحد جالس إلا لما تقف في جالسة نيجي نخوض يعني أنا بايم دي سومالي كم دو بلعبون ما أنت بلاوي كان بيسي بكش شقيد جيرو سكدا مخلا كلا أنا شقوق صوت دوني مركي تمانا نيجي هو حركيبو دست سدا وحول دست سدا حق جيرو كدست أدولا لما تدور يا جورشي أنت فلوس سميني أنا يا والله oo labada dumara waxaad ka biirisay harakoogaga iyo fulkaaga ها marka dhalinta waxaa leedahay war isku daya idinkuna ها هي شغام قف ودو شغابور سمايا وحكاستو وكان كريا يا هادو نيدا وقيل كل عاون تمر كوكا لو شغل كلو كفي عم باجيرو حتى هذا قوتات بلاو كفر كعدو أشغال كريسة جدا Ee, markay noqoto xilliga kuleelkii qabowga hadda waxaan ku jirnaa qabowgii ma keebaa xoog loo cunaa ee harakoogi fulka هادو حاول عنا قبل حاول عنا اللي ذا هادو مركا بشا اللي حاجة بحو يوني إير نير سمايا هاي لبضا وجه واحد كان قف هادو جيبوتي واحد لعمين لعنا همين كده ركوا لعنا يابا لازم سكور عايز ولا استعمالها هادو مركي واحد كان جري إلا جيد جيد ما كل من جري أفرتنا فرت كيلو من سمين جري لكن ما كان ما ما البشين تبي كيلو حوا سمايا مركا واحد لعنا استعمالها مركا فول كده ركوا عايز ولا استعمالها
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysa goobaha lagu iibiyo cuntooyinka wuxuu u warameeyey wariyaha v o e dalka jabuuti sagaal siciid faarax laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan ismaaciila markanna waxaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan cod ka macaan ee fanaanka brofesor maxamed cumar dalxa iyo heeskii barni
أنا beeradaygo abaroortay ha usto nimada iska biiye أنا beeradaygo abaroortay ha usto nimada iska biiye kasukadayhi basaasto beesha iska qariyo dadka bacalka maraawo sirtaydii inan bixiyo diide kasukadayhi basaasto beesha iska qariyo dadka bacalka maraawo sirtaydii inan bixiyo diide igu baa jacaylkii boogtiigu xumaato markuu taal wadnahaba kablaan dhuxulo dib lagu bislayste igu baa jacaylkii boogti igu xumaato al wadnaha kabnidhaan dhuxulo ilbislayste kollay too dhacay anigo banaanla weyne kollay soo dhacay anigo banaanid weyne waxaan bay dhigay baayga maray ma badbaa ma we ma birbaa ma dhagaxba ma geedba ma bamba ma hawba waxaan baytaan dhigay cadayga ma badba ma webiba ma- ma dhagaxba ma burba ma gi- ma bamhawdba
heestaas barni ee ku luuqaynaya maxamed cumar dal haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya maxamuud mascadde
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha uu qodobada aan idinku hayo ay ka mid yihiin macallinka guardiola ee kooxda manchester city layliya oo rajadii laga qabay dalka ingiriiska ka soo dhalaalila maxay tahay dhibaatada haysata manchester city iyo macallin guardiola hase ahaatee marka ugu horraysa aan ku hormaro kulamadii toddobaadkan dalka ingiriiska dhacay oo natiijooyin la yaab lihi qaarkood ay ka soo baxeen liverpool oo garoonkeeda anfield kula ciyaaraysa kooxda swan city ayaa kulankaasi waxa uu ku soo gabagaboobay saddex iyo laba guushu dhanka swan city ayay aaday oo weliba kooxdan swan city in dhoweydba guulaha way kala caageenoo waxaa looga cabsi qabay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska natiijadan saddex iyo labada ah ee kooxda swan city guusha ku heshay laba ka mida goolasha liverpool ciyaaryahanka farminho la yidhaahdo ayaa dhaliyey walow goolka guusha ee kooxda swan city uu dhaliyey ninkay ku duusho ee si kasan kooxda kubadda cagta ee manchester united oo la ciyaaraysay ee kooxda stoke city ayaa dirqi kaga baxsatay in laga badiyo oo hal iyo hal bareejo ah ayay keensatay daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ciyaaryahan wayne rooney ayaa gool u saxiixay weliba goolkaasi ciyaaryahan wayne rooney waxa uu ku jebiyey rikoolkii bob charlton oo laba boqol iyo konton gool ayuu kooxda manchester united haatan ku hogaaminayaa ciyaaryahankaasi arsenal oo bani la ciyaaraysay kulan la yaab leh ayaa dhex maray habeenkii xalay ahaa oo kooxda arsenal ayaa gool la hormartay ciyaaryahankeeda shaaka ayaa ri- roose loo taagay gool waxaa laga dhaliyey rigoore ah daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta oo toddoba lagu daray ayaa kooxda arsenaal gool la timid rigooraha kaasi oo la rumaysan yahay in uu ahaa offside maadaama ciyaaryahan kushelni oo rigoorada lagu galay uu ku jiray offside markii banooniga loo soo tuurayay dhankiisa si kastoo noqotaba arsenal saddex dhibcood ayay si nasiiba ku heshay macalinkeeda arsen wenger isagana ciyaarta ayaa laga saaray waxaana laga yaabaa toddobaadkan in ganaax dusha loo saaro kadib markii uu mid ka mid a garsoorayaasha ciyaarta weliba kakaydka ah uu kala tuuray dad fara badan ayaa ka dhur sugaya waxaa maanta horyaalka dalka ingiriiska xiriirkoodu uu ka soo saaro macalin arsen wenger haddaba su-aasha isweydiinta mudan aan ka hadlaynay ee manchester city ku saabsanayd inta aynan ka jawaabin natiijadeeda aan idii koobo laba iyo laba bareejo ah ayay ku kala tageen tottenham hotspur iyo manchester city ciyaartaasi laba iyo eber manchester city ayaa ku horumartay laakiin tottenham ayaa soo bareejisay oo laba gool gadaal ka keentay haddaba waa maxay dhibaatada haysata manchester city guardiolase maxaa ku dhacay maxamed awowey oo ciyaaraha ka faallooda ayaa qadka telefoon ku jira oo aan jeclahay bal inaan dhowr su-aalood ka weydiiyo arrimahan maxamed adigoo barnaamijka kusoo dhowaanaya marka ugu horraysa inta aanan guardiolo u gelin maxay tahay dhibaatada haysata kooxda manchester city haddaan ka hadlo guardiola ama manchester waxaa waxyaabo badanba waxaa la dhihi karaa waa waa saamaysay ciyaartoyda da-dooda waaweyn tahay eh, waa la dhihi karaa maxaa yeelay waxaa weeyaan oo malanaa premier league ciyaartoyda ugu da-da waaweyn soddon iyo afar yaaya toora jiro Eh, muxuu ahay sanya soddon iyo afar urterio soddon iyo labo zabaleta sidoo kale Eh, fernandino thirty one or thirty two jiraa waa la dhihi karaa oo macnaha waa dad waaweyn oo waa waaweynaadeen waa la dhihi karaa sidoo kale waxaa la dhihi karaa goordero laftarkiisa oo ku cusub yahay premier leaguean oo fahan u baahan yahay ama waqti waa la dhihi karaa Een, sidoo kale waxaa umalaysaa adduunkii haddana inuu isbedelayo waxaa jira hadda soo baxay ama la isticmaala aada loo isticmaalaa weliba koojijka hadda aada loo isticmaala waxa la dhaho kagan person la dhaho oo loo diido tiimka kale ama inay janis ay ku ku fiiriyaan koox ama ciyaartooy kale ama maaragta ay ku basbaasaan oo kale marka intaas waa la dhihi karaa waa saamaysay laakiin waxaa lo- si fiican loo ogaan karaa umalaynayaa seasonka dhammaadkiisa ama eh, beginninka eh, next season haddii la yidhaahdo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa maxamed awowe oo ila falanqaynayay barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan oo aynu ku eegaynay horyaalka dalka ingiriiska iyo weliba kooxda manchester city macalin guardiola dib u dhaca haysta dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa matacadooda la sudaayo nabad
mascade ayaa nala socodsiinayay xubintii cayaaraha waxaadna kala socoteen barnaamijka dhallinyarada ee v o eda waxaynu idinkala soo hadlaynaa magaalada washington dhinacii heesaha ayaynu mar kale dib u jaleecaynaa codka macaan ee fanaanada marian ruun
sida curadan dhalayba qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kayaal oon cidna goyn karin Ah, sida curadan dhalayba qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kayaal oon cidna goyn karin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin cawaayaa maalin cindigan casharkaagaan ku celcelshaa carasan raaga celiyo arma ku caaweynaa cadcaadey carabtii cabdi mayraale yaa kugu casuma casargaab eldheeryo balcad yaa calfid arcaanadayama ka cabnaa cosobkii jowhar cambayaal yaa caanuuni ma soo cunaa cayn kastaba adduunyada waxa camiran dusheeda calasoon kuguma doorteen calaafaygu kaasimo cayn kastaba adduunyada waxa camiran dusheeda calasoon kuguma doorteen calaafaygu kaasimo adna colka diraaliyo cadownaga ilaaliyo aan iswadaacisayno caraba iska dayno Ee adna colka diraaliyo cadownaga ilaaliyo aan iswadaacisayno caraba iska dayne
codka macaan ee fanaanadaasi maryan ruun waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii duhurnimo ismaaciil xuseen farjar iyo aniga oo axmed cali sheekh ayaa idinla socodsiinayay inta aynu beri dib u kulmin doono hadduu ay barhaali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo arasan raga celiyo arma ku caaweyna